dadka ku shaqaysta farsamada gacanta gaar ahaan kuwa soo saara alaabta maacuunta ee soomaalida ayaa cabasho ka muujiyey ganacsato u diiday inay ka iibiyaan macdanta laga sameeyo alaabta taa beddelkeedana waxay sheegeen in loo dhoofiyo dibadda oo laga iibiyo shisheeye waddanka inuu xaaluufyo u soo shaqo tegay waxay sheegeen in alaabtii oo taal oo loo sheegay in aan laga iibinayn islamarkaana lacagtooda ka badan loo sheegay ganacsatada ma ahan qoloba hadda bakaaroo kale baleeto meel kas dukaana u furan dukaanka markii loo fureen nimanka canta nimana umaanayo lacagaa la saaraa labaatan kun toban kun dukaan lagaa lacagaa lagu dhiibaa calaano macdinkaa hala aruuriyo turteerna hala soo saaro hala soo dhiibo nimankaasaa kunturdaraar laga soo qaadina ayagoo oo laba boqol ama saddex boqol wado macdin jarnos in labaatan kun doolar meesha soo dhig yaa wax la siinaa kaas labaatanka kun ama soddonka kun meesha soo dhig wax la siinaa iyo laba boqol saddex boqol wad maba lagu rababa ma lagu danaynayo ma lagu qiimeynaya inaa meesha hataa lagu dhaha alaabtan waa la dhoofinayaa niman cadaana iska leh wax manoo yaalo waa bixiyay dukaankan wax manoo yaalo dukaan hal halko oo oo yaryarate inaa wax ku siimaan nimanka dhoofiska ma lagu siinaa ayoo arkayso wallahi calooshaa nuurays marmar qaar hadda waa dushaas soo aadinaa macdinka oo yaalo mana la siinaayo bahdilaad iyo in aan la qiimaynayn ayaa usii dheer raggan anfaca u leh dalka ee wax soo saarka ku soo kordhiyey waxayna wajahayaan caqabado ay ka mid yihiin in wax soo saarkooda dalka laga kormariyo kan dibadda anagoo dalka wax maanta wax soo saar leh maxaa naga maqan maanta wax yaraa naga maqan mafaan wax yar haddaa helna bes waa dalka dibadda waxba ma u baahan karno mafaan toornooyin qalab yar haddaa helna maantani ma u malaya inaa dibadda wax lagu baahan karo anaga wax soo saar karno waan dadka soomaaliya ma ogolo waxay jecliin dadkan oo alaabta oo anaga meeshii macdinkana la sii lahay oo wadankanala hor u soco maadaama wax soo saaraa laheyahay waxoo dibid la sameynaya ayaa sameynays macdinka waa kana waa lacagtaa baxso meeshan lalahay mana la qiimeynayo dadka cadaanka oo banaanka jalaana la qiimeynaya anaga maba la qiimeynayo dhibka dhinahaastaba cilidka ko dhinahaastaba cilidka waxbaa macdinkan la dhoofinaayo oo dadkaas la siinayo anaga waxba lana siineynin markaa helna waa shaqeynayna waa kana qalab maxaa ka maqan qalabka sameynona hala fiiriyo qofka qof maanta oo qalabkan u baahneen guri loo maanta loo isticmaalayn qof u baahneen ma jiro idan waa qalab loo baahan yahay waa guri laga loo baahan yahay walaa bulsha maalintii boqol qof ay soo wiceyso qaar mar waxaa dhaha mashqay mar waa u geeyaa ma fahan qof waa qalabkiin waa loo baahan yahay alaa qalabkii lagu sameyn lahayn dalkii waa laga bixinayaa waa ma bixili karno khuburo u dhun daloola arrimaha dhaqaalaha ayaa shaqo la'aanta baahsan ee dhallinyaradu wajahayaan u sababeeyey dowladda federaalka maadaama ay iyadu horboodayso bay yidhaahdeen shisheeyaha ku soo duulay dalka kuwa oo ka shaqeeya dhammaan shaqooyinka laysku yidhaahdo muruqmaalka haddaba marka loo kuurgalo shaqooyinka farsamada gacanta ayaa waxaa dalka ku soo badanaya dadka shisheeye oo ka shaqaynaya farsamooyinkaasi taa oo meesha ka saartay dadka u dhashay dalkan